Suuqa lagu iibiyo digaaga ee magaalada Jowhar ayaa waxaa xilligani laga dareemayaa isbedel dhanka qiimaha ah ee ku yimid digaagii la keeni jiray suuqyada magaalada Jowhar. Digaaga ayaa hadda la iibiyaa qiimo dhan laba doolar iyo badh ilaa iyo saddex doolar halka markii hore la iibin jiray siddeed doolar ilaa iyo sagaal doolar. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya digaaga ayaa ka warramaya waxyaabaha keenay hoos u dhaca qiimaha digaaga.
tirsan ganacsatada suuqa doorada ee xaafadda Anta Wadaag waa u jeediin sida doorada ay u taalo safar ma jiro doorada way iska taataalaay waa- waayo maxaa keenay biyihii fatahaad ayaa go'doon na gelisay macana doorad saami ma ahaa jirin safar ayaa u qaadi jirna safarka hadda ma jiro mabaac waaye siduu kala weyn tahay hadda doorooyinka oo naago oo kale saddex doolar laba doolar i bar ayaa gadnaa deeqyaana afar doolar afar doolar i bar siduu kala weyn ilaa iyo shan doolar oo lacage marka markii oo fatahaadda intii ay soo bixin toddobaatan ilaa iyo lixdan shan ayaa noocan gadnaa marka waa kaas markii oo doorada ay qaal noqotana boqol boqol iyo toban waa gelaysaa laakiin hadda safar ma jiro waa meel lagu qaadana ma jirto dooradana had jirtaan waxay maraysaa qiimaheeda xabadii laba doolar iyo bar aa gadanaynaa anagana saddex doolar iyo bar aa kasii siisanaynaa dadka alxamdulilah halkaas doolar aa ka raadsanaa ilaahay nu nuu arsaaqaa wax walba waa ka helnaa ukunta sidoo kaleeto laba xabi saddex kunaa qaadnaa shantaas boqolaa ka raadsanaa xabad laba kunaa gadanaa alxamdulilah sidoo kaleenta diiqyadane diiqyada ugu waaweyn waxaa gadanaa ayaga sidoo kaleenta waa ugu waaweyn shan doolaraa gadanaynaa anagana afar doolaraa kasii bixinaynaa alxamdulilah dhadhacaasaa micnaa naga badan halkaas doolar oo ka helayna xabadkii aa naga badan maasha allah ilaahi waa nuu arsaaqay Hoos u dhaca digaaga ayaa waxaa sababay safaradii digaaga oo yaraaday si loogu iibgeeyo magaalooyinka kale ee dalka.